maxaad gaargaroodeen waxaad
maalin wanaagsan akhyaarta hawada nagala socno tahay waxaa hadda khadka teleefonka si toosa uga jira magaalada garowe wasiirka xogeenka wasaaradda wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda puntland mudane cabdiraxmaan tiriye carab wasiirka ayaa maanta waraysi khaasa wuxuu siinaya shabakada wararka ceegaag online wasiir ugu horeyn kusoo dhawow ceegaag online wasiir dhawaan waxaa lagu soo bandhigay xarunta wasaaradda waxbarashada dowladda puntland buog cusub ay soo soo bandhigtay wasaaradda waxbarashada dowladda puntland wasiir ugu horeyn bal buugaasi waxaa ku qoran iyo macanihiisa bal faafahin naga siiya mudane wasiir
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan idin salaamaya marka labaadna waxa weeye buugtaasi runtii waa buug maaha laba buug wey oo loogu talagalay ma tababarka ama akhlaaqiyaadka dhaqanka wanaagsan ee macalinka waxaana qoray buuggan nin laydhahdo professor xayd
wasiir waxaa sheegtay in buugani dhaqanka wanaagsan iyo macalinka loogu talagelay marka ninkaasi qoray wadanka ayuu kasoo jeedaa maxaase uu kasoo uu kasoo kordhin karaa haatan waxbarashada deegaanada puntland gaar ahaan dhinaca macalimiinta iyo ardayda aad wasiir aad ku dhiftay carabka
wallahi horta ninku nin ajnabi ama sheeya maaha waa nin udhashay puntland waa nin professor xed layidhahdo waa taqaanin oo soomaaliya o dhan macaan ka ahaa iyo nin layidhahdo doctor cali un baa ahaa nimanka buugtaas qoray ninkuna kusoo kordhinaya runtii wax aad iyo aada u wanaagsan oo de macalinka waxa weeyaan dabcan wuxuu u baahan yahay macalin fuudayashada wanaagsan ee rasuulka salawaatullahi calayhi sida oo kale marka waxa weeyaan waxaa kale kusoo kordhinaya dabcan waa ogtahay oo sidii burburku u dhacay macalin maratay kasoo baxa kuliyad ama jaamacad macalinimo oo soomaaliya ka jirta ma jirin sidaas daraadeed in loo dhiso bal intii loo awoodi karayo in la helo macalin maratay dhisan akhlaaqiyaadkiisu aanka ay ku badan karo runtii muhiimada ugu weyn ee buuggan ay ku talajiya taasay cabdiraxmaan diriya carab dhinaca kale waxaad ku qabateen xaflad xarunta wasaaradda waxbarashada dowladda puntland oo arday deeq waxbarasho heshay aad dibada u dirteen manaha markii u horeysay aad arday aad dirtaan xagee ardadaasi aadeen maxay soo baranayaan yaas diriya mudane wasiir
runtii waxa weeyaan ardaydani waxay ahaayeen arday ka baxday dugsiyada hoose dhexe ee puntland waxay ahaayeen arday loogu talagalay inay dugsiyada sare ku bartaan insha allahu dalka sudan oo ay u diyaar garoobaan afarkii sane dugsiga sare insha allahu isla markaasna ay jaamacadda maarta sudan markay dugsigaa dhamaysan ay sii galaan way badnaayeen schoolship kasoo ay heshay dowlad goboleedka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka puntland runtii kuwaasoo dee yaman iyo sudan oo ilaa laba jeer aanu markii labaad weeyaan aanu dirina insha allah hadii ilaha idmo ardaydan sudan schoolship sudan ah cabdiraxmaan diriya carab wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada dowladda puntland ayaa tahay su-aal kale haddaan ku weydiiyo maxaa idiin qabsoomay ka wasaarad ahaan tan iyo intii xilka laydiin magacaabay ama sanadkii hore ee mudane wasiir aada soo qabad ee dhamaaday wasaaradda maxay horumar ku tallaabsatay maxaad nooga sheegataa mudane wasiir
runta su-aal fiican weeyaan waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada horumarka la taban karo ay ku tallaabsatay muddadii sanadka ka yarayd ee dowladan dowlad goboleedka puntland ay jirtay intii la doortay madaxweyne maxamuud cabdiraxmaan waxaa kamid ahaa runtii ma inaan lahayn shahaado la aqoonsan yahay oo ay leedahay dowlad goboleedka puntland runtii ma jirin manhaj midaysan oo maaragtay waxbarashada soomaaliya puntland ay ku shaqeyso runtii ma ay jirin muxuu ahaayey xaqiiqdii waxa weeyaan waxaanu helay shahaado dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe labadaba ay qoysan yihiin dalalka yeman iyo sudan oo aanan jirin hadda kahor dadka nsooa laga samaysin jiray shahaadooyin maarta isku participationa taas waxaan umalaynayaa inay tahay mid utaaban karo talabaad waxa weya waxaanu mudanay dhammaan manaahijtii dugsiyada sare ee puntland ha ku ahaado dugsiyada dalada loo yaqaana afka carabiga wax lagu barto ama ha ahaadaan kuwii maaragtay luuqada ingiriiska ku baxee dugsiyada sare ha ahaadaan iyagana manaahijtooda filimistooda waa midana ma garan wasiir waxaa sheegtay inaad samayseen aqoonsigii ama shahaadooyinkii ardayda fasalada dugsiyada deegaanada puntland yaa idinka caawiyay gacan oo idinka siiyey mase ka wasaaradan ayaa arrintaasi aad soo dabadhiseen shahaadooyinkaas
runtii ma oran karayo hadda cid waxa naga siisay gacan ah oo hawshaas sidii aanu wax uga dhabanay nooga gacan siisay waxa keliya oo arrintaasi ku tallaabsaday waxbarashada wasaarada waxbarashada ayuu baahay cabdiraxmaan diri carab wasiirka xogeenka waxbarashada puntland deegaanada puntland ama degmooyin ha ahaadeen tuulooyin ha ahaadeen gobolada ha ahaadeen waxaa kusii badanaya xarumaha waxbarashada oo dadkii waan waana wasaaradda keliya arrimaha bulshada ushaqeysa wasaaradaad sanadkan cusub maxaa idiin qorshaysan inaad ka qabataan xagga waxbarashada dugsiyada macalimiinta iyo ardayda baaba bal mir iyo laba wasiir
runtii saas weeyaan oo sanad cusub baa la bilaamay sanad cusubina wuxuu leeyahay de wajahadiisa iyo qorshihiisa fog iyo fiisa dhow labadaba insha allahu waana ognahay oo dugsiyadu way kusii badanayaan puntland runtiina waxaanu hadda marnay gobolo fara badan oo puntland ka dhigaa inkastoo aanan qaarkood weli tegin hase aatee noo qorshaysan tahay waxaanu ka dhaadhicinayna ama qorshayaasheeda asi degmooyinka ama goboladaan ku marana ahayd sidii baa loo wacyigelin lahaa oo waxbarashada fada loogu qaadan lahaa iyo waxbarasho tayeysan runtii dhibaato fara badan baa jirta oo meel walba dugsi hoose ama tuulo aan cidbo deganayn oo dugsi laga dhisay adarkaysa runtii taas insha allahu waxaan rajaynaynaa inaanu arrintaa iyada ah laga gudbo oo maaragtay hadda waxa weeyaan afartan afartan iyo lix iskuol oo dugsi sare ah dugsiyo sare afartan iyo lix iskuol baa ka jira oo dugsiga puntland waxaan rabnaa insha allahu inaanu soo koobno si tayadooda hadi waxa weeyaan quantitiga iyo quality-ga waxaa wanaagsan quality-ga fiican quantity-gu waxa weeyaan arday fara badan iyo iskuulo fara badan runtii wax matalaya waxaa loo baahaya dad yar oo kooban runtii inay wax la baro iskuulo koobanna waa wax lagu barto insha allah bismillahi alkariim barnaamijka iyaga ugu weyni kaas weeye labada waxa weeyaan inaanu iyadana soo afjarno macalin laiska qaato oo qof waliba u yidhaahdo aniguna macalin banaan kalaysa cadadlaan kasoo baxay oo dhibaatada lagu weyahay iyadana inaanu insha allahu macalimiinta hadda wixii ka dambeeya aanu imtixaana ka qaadno oo dee ninkii deegaanka degmada ama gobolka insha allahu usoo shaanbadeeyo haddii workshop u qabanaynayo ama sibinaaro si loo ogaado inuu macalin deegaankaasi ka socda uu yahay taasna waxaan rabnaa inaanu u samayno ad kaari lagu aqoonsado macalinka dhashaaruntii isagana aan halkaa tababarsado insha allah wasir adiga iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada puntland gaalkacyaa tagteen xarumo badan oo gaalkacya waxbarashada ku yaala ayaa tagteen oo soo kormeerteen maxaad u sheegteen ardaydii aad ku arteen gaalkacya ama gobolka mudug safarkiias muxuu ku saabsanaa
runtii cali safarka iyagaasi wuxuu ahaa ukoorgelis maadaama sanad gabagaba ah u ahaa koob iyo labaatanki bisha ayaanu halkan ka amudbaxnay garowe muddo shan cashaa beerahaasaan maaragtay kusoo wareegeynay maadaama sanadku dabadaba yahay oo uu dhamaanayay waxaa noqotay inay safrooyada aan wadano oo waxaan tagnay laga bilaabo garowe ilaa iyo gaalkacyo degmooyinka ama tuulooyinka udhexeeya tuulada maaragtay si furay oo dhan baan tagnay waxaanu tagnay golgogo baanu tagnay waxaanu tagnay sigoomane waxaanu tagnay bursaalax intaasoo dhan waxaanu u suurgelayna sida waxbarashadu u socoto caqabadaha jira iyo sida ay wax uga socdaan baa un buuqashahayada safarku ahaa usuurgelisan buu ahaa macnaha dantoobuyaan ugu dambeyntii wasir ardaydii imtixaanaadka puntland ayaa kusoo gabagaboobay sidaan filana gobolada puntland imtixaanaadkaasi sidee u dhacay wasaaradda waxbarashada puntland usoo qabanqaabay su-aasha u dambeysa wasir
runtii imtixaanku ma ahayn imtixaankiisa dugsiyaas ugu dambeeya waxaa mid karamkii ama imtixaankii karamkaa buu ahaa si fiican buuna gobolada uga dhacay insha allah bismillahikarisa wanaagsan buu uga dhacay inkasta oo iskuulada qaar hadda imtixaanku ka socdo furkaanbu gobolkan hadda joogo oo kale haddana meelo fara badan buu si wanaagsan uga dhacay kuwana hadda ayuu u socdaa insha allahu waana imtixaankii karamka imtixaanka dhexe wey aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu aha wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada dowladda puntland cabdiraxmaan deeriye carab oo khadka taleefonka magaalada garowe ugu warramayay agaag online isagoo ku sugan xafiiskiisa wasaaraddaasi waxbarashada dowladda puntland mudane wasiir aad baad umahadsantahay
aad baad umahadsan